kulan wanaagsan ayaan leenahay meel walbaa joogtaan si kasta maqal raadiyaha cadaadad idiin soo gaarayaba kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararkaas wax walbadahan kala dhagaystaan marka laga reebo jimcaha mar kale subax wanaagsan saaxiibyaal waa subax khamiisa taadana ku aastaysan tahay afarta bisha toddobaad ee julaay sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxyaabaha barnaamijkan falaqeynta wararkaas akaad ku dhageysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibshisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya u wakiishay qabsoomidda doorashooyinka galmudug faahfaahin ku saabsan ayaan barnaamijka falaqeynta wararka saaka idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale saaka falqaynta wararka aad ku dhageysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona eritrea ayaa loogu baaqay inaysan xirin xeryo qaxooti ay ku jiraan oo soomaali ah waddankaasi ku yaala waad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan eedaysanayaal loo xirinaya weerarka jaamacadda gaarisa ayaa maanta maxkamad ku taalla kenya ay xukun ay ku riday waa dhageysan doontaan saaxiibyaal maxkamadda ciidamada qalabka siidee dowladda federaalk soomaaliya ayaa si taalamida waxay maanta ay ku riday rag lala xirinaya inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab qodobada kale saakay falaqaynta wararka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a maamulka gobolka brander ayaa shuruudo ku xiray dadka u dhoofaya dalka dabadiisa sababta waxay tahay ayaa falaqaynta wararka saaka idinkugu soo gudbi doonaa al-shabaab ayaa goob fagaraha oo ku taalla deegaan layidhaha xagar oo ka tirsan gobolka shabeelle hoose waxa ay ku dileen shan ruux oo ku eedanayeen inay la shaqeeyaan dowladda federaalk iyo dowladaha taageera faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijka falaqeynta wararka saako idinkugu soo gudbi doona qodobada soo kordha ayaa barnaamijka saaka ku dhageysan doonteen sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta aad ku xisaha badanta ee kalamaan waa mar kale iyo barnaamijka falaqeynta wararka
dawadii nafteeda ay haweentan ka doortay sida dayaxanuuray haben dhadan hilaaci waa qalki daruurtay ubaxood laacay dawadii nafteeda ay haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waa qalkii daruurtay darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarhsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumi darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarhsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumi waxaa iga dardaarana ducaduuma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxaa iga dardaarana ducaduuma noqotee dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye adaganay hooydaadoy maahun gowdooda caadi adaganay hooydaadoy maahun gowdooda caadi ku dagaalimayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caana kulan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal kusoo wada barnaamijka oo dhan meel walba aad joogtaan subax wanaagsan idin leenahay barnaamijka falaqeynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyo hadaado ayuuna idinka imaanayaa saaxiibayaal qodobo kala duwan ayaa inoo socda oo ay ka mid tahay eritrea loogu baaqayay inaysan xirin xeryo qaxooti ku yaala gudaha wadankaasi soomaaliya ay ka mid yihiin balse waxaan ku hormarayaa madaxweyne axmed caali geelle xaaf oo doorashada galmudug qabsoomideed u wakiishay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibshisiinta ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xeer uu soo saaray madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayuu ku sheegay in markii uu arkay qodobka kontonaad farqiisa shanaad ee dastuurka galmudug baahida loo qabo inuu dejiyo arrimaha dibshosiinta iyo doorashooyinka galmudug markii uu tixgeliyey xaaladda cakiran ee ka jirta deegaanada galmudug waxa uu go-aansaday in geeda socodka doorashooyinka dibshosiinta galmudug u wakiishay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibshosiinta ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya madaxaam- ah, madaxweyne axmed ducaale ee gelle xaaf warqadda uu soo saaray ayaa u qoran sideetan geedu socodka dibrusiinta iyo doorashooyinka ee deegaanada galmudug madaxweyne axmed ducaale gelle xaaf markuu arkay qodobka kontonaad farqeysta shanaad ee dastuurka maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug markuu arkaa baahida loo qabo in la dejiyo arrimaha dibrusiinta iyo doorashooyinka galmudug markuu arkay in la tixgeliyo sidii dib lagu soo maday lahaa galmudug loona suurtagelin lahaa doorasho loo dhan yahay markuu tixgeliyey madaxweynaha galmudug xaaladda cakiran ay ku sug yihiin maamulka galmudug markuu la garwaaq oo markuu garwaaqsaday inaysan sahlaneyn gacan ku haynta arrimaha kusoo kordhay galmudug markuu la tashaday waxgaradka siyaasiyiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanada reer galmudug wuxuu madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf uu go-aansaday kow in geedo socodka dibroosiyiinta iyo doorashooyinka galmudug uu u wakiishay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibroosiyiinta ee xukuumadda xasan cali kheyre labo in dhammaan hay-adaha kala duwan ee galmudug ay sii wadaan waajibaadka ay u hayaan dadka reer galmudug inta laga soo dhisayo hay-adihii bedeli lahaa xeerka qodobka saddexaad u dambeeya ayaa waxaa lagu sheegay xeerkana wuxuu dhaqangaliyaa marka uu siixo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf wauna siixay madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf
herkay lujogliyo waxaa lagu hamiyayaa kala habi weeye hodaniyo barwaaqaba wanaagsan ayaa leenahay barnaamijka falaqeynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ah ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h c r ayaa waxay codsi rasmi ah u gudbisay dowladda eritrea albaabada u laaban oo u laaban xerada qaxootiga ukuma oo toban kilomitir u jirta magaalada moskow ee kaabiga ku haysa badda cas ee wadankaasi eritrea madaxa xafiiska waa xafiis goboleedka u n h c r ee qaaradda africa waxa uu ugu baaqay maamulayaasha waa maamulayaasha eritrea inay ka wada shaqeeyaan hubinta ammaanka qaxootiga iyo sidii loogu xilcili lahaa qaxootiga ku haray ee gudaha wadankaasi waxay tilmaameen in walaac waa khatar ah ay ka muujinayaan xiritaanka xeradaasi oo qaxooti soomaali ah oo aad u fara badan ay ku noolaayeen ku dhowaad labaatan sano iyadoo ay haba yaraatee aysan haysan wax qarasha oo ay uga baxaan haddii ay noqoto in xeradaasi in dowladda eritrea ay xirto dowladda eritrea waxa ay sheegtay in ay dhowaan ay xiri doonto xerada qaxootiga ee kambalo oo hoy u ah qaxooti soomaaliyeed oo tirada ay gaadhayso laba kun iyo boqol qof oo soomaali ah sidaasin ayaa ah tan kaliya oo talada waddankaasi qaxooti ay ugu fara badan yihiin tan iyo markii dowladda eritrea ay bisay amarkaasi boqolaal qaxooti soomaali ah ayaa iyaguna hayaamay xeradaasi kuwaas oo u gudbay xadka dalkaasi la wadaagay waddanka etoobiya ilaa kun iyo saddex boqol oo xoogti soomaali ah ayaa la sheegay inay haatan gaareen waqooyiga ee waddanka etoobiya hay-adda u n h c r ayaa sheegtay in dowladda eritrea ay kala shaqeynayaan dib u dejinta kun iyo saddex boqol qaxooti soomaali ah oo ku dhowaad kuwaasoo gaaray waqooyiga ee dalka etoobiya degmada la yaraada makatel ee ku taala koonfurta waddankaasi dibudejinta koowaad ayaa la sheegay in laga bilaabayo waa la bilaabay shalay oo bisha ee julay ee saddexeed siday xaqiijeen saraakiisha ugu sarreysa hay-adda unicr ee bariga afrika etoobiya waxay martigelisay ilaa laba boqol konton iyo saddex kun oo qaxooti soomaali ah kuwaas oo siyaabo kala duwan ugu qaxay gudaha waddankaasi barnaamijka falaqeynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal maxkamadda magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa maanta waxaa lasoo taagay saddex eedaysane oo loo xiriirinayo weerarkii al-shabaab ka geysteen jaamacadda gaarsa sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ayay kuna geeriyoodeen in ka badan boqol afartan iyo siddeed ruux garsooraha guud ee maxkamadda nairobi francis adayen waxa uu laba ka mid ah eedeystayaashaasi lagula magaca laguna kala magacaabo maxamed cali cabdikayr iyo xasan aadan xasan ku xukuma xabsi min afartan iyo kow sano ah halka eedeystanaha saddexaadna lagu magacaabo rashiid walajin oo u dhashay oo u dhashay dalka tanzania lagu xukumay xabsi da-an doorka ku lahaa weerarka jaamacadda gaarso ay ku dhinteen in ka badan boqol afartan iyo sideed ruux oo dhammaantood ahaa dad ajaaniiba dhinaca kale hay-adda ammaanka ee kenya waxay horey u sheegeen in weerarkaasi ka dhacay jaamacadda gaarisa ay ku dhinteen in ka badan kun ruux sida ilowaladiyo kale ay xaqiijiyeen marka weerarkaasi u dhacay barnaamijka falaqeynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanaya saaxiibyaal maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa xukan waxa ay ku riday nin lagu eedanayo inuu ka tirsanaa al-shabaab islamarkaasna hubka u kala gudbin jiray maxamed cabdulaahi maxamed muuse oo magaciisa afgarashada loo yaqaana xuseen dheere ayaa loo xiray layaa la xiray bishii february sanadkani ee ka mid ahaanshaha al-shabaab gaar ahaan qaybta u abaabaran kala gudbinta hubka fudud oo ay dalalka ka geystaan magaalada caasimada ee muqdisho al-shabaab sida uu sheegay cadeymaha ay ka qoreen hay-adaha barista ammaanka ee al-shabaab waxa uu ku biiray bilowgii agost ee sanadkii hore laba kaloo ka tirsanaa ehelkiisa ayuu sheegay inay ku qanciyeen ka mid ahaanshaha dagaalamayaasha al-shabaab ilaa saddex jeer ayuu sheegay in maxkaladda u kala gudbiyo hub ay ka suciyeen gobolka shabeellaha hoose waxauna kala waa kala dhiibayey qeybo ka mid a xaafadda tawfiiq shakhsiyaad kale oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab carafaad iyo suuqa xoolaha oo u ahayd marka saddexaad ay suurto gashay in goobta ciidamada ammaanka eedeysnahan isagoo xirfadaysan waa si xirfadaysan u qarinaya hub lagu soo qaabtay oo ka waday boorsooyin ee xaragada laba bistoolood oo saddex qaasnadood iyo labaatan iyo saddex cabadood ayaa lagu soo qabtay maxamed cabdulaahi maxamed oo magaciisa afgarsho u yaqaan xuseen dheere eh, bishii afraad dabiiqadeedii ayaa lasoo gudbiyey ayaa loo gudbiyey xafiiska xeralaanta ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya wuxuuna xilligaasi wixii ka dambeeyey xafiiska gudagalay dhamaystirka baaris waa baariska kiiskani si loo horgeeyo cadaaladda isla xilligaasi ayaa la gudbiyey xabsiga dhexe eh, si uu u noqdo dhar-suge ilaa dhowr cishro kadib xafiiska xeralaanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa codsaday mudooyinta maxkamadda waxaana maxkamadda mudaysay eh, bartamaha bishii la tagtay Eh, xafiiska xeralaanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa maxkamadda horkeena dam- muujinaya ah, aha- waa duma muujinaya hubkii lagu soo qabtay eedeysanaha iyo boorsada uu ku qarsinayay eh, qoraalka eedeysanaha iyo markhaatiyaal ay ku jiraan ciidamada ammaanka ee soo qabtay eedeysanahaasi xafiiska ayaa ku doodaya in eedeysanahaasi uu ahaa eh, keeda ayaaba hubka iyo baablooda goobaha ay ka geystaan al-shabaab dalalka gaadmada ah ee lala beegsado haldoorka bulshada soomaaliyeed sidaas daraadeedna ay weydiisteen maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya in la maxkameeyo laguna xukumo xukum ciqaab u dhiganta eh, qodobada ay kusoo eedeeyeen qaranada u doodan eedeysanayaasi ayaa go- ah, ku andacooday in maxamed cabdulaahi maxamed oo magaciisa afgarashadiis uu yahay xuseen dheere uusan geysan dalal balse lagu soo qoobtay hub ay u qaldeen dad ehel ahaa oo aaminsanaa sidaas daradeedna aan lagu eedeyn karin gacansiin gaadmada aysan jirin fallida ku ah oo lagu soo qaabtay eedeysanahaasi waxaana garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ay ka dalbadeen in xorriyadiisa dib loo siiyo garsoorayaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa go- ayaa go-aanka gaaridda kiiskaana ay ku qaadatay waqti ayaa ugu dambeyn maanta go-aan ka soo saaray waxayna maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ay ku xukuntay shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah sida uu sheegay warbaahinta gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiye maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed muuse oo magaciisa afgarsi uu yaqaa uu yahay xuseen dheere ayaa haysta fursad kale oo ku dalban kara xafaan haddaysa ku qancin xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya
inagoo
kulan wanaagsan aan leenahay barnaamijka falaqeynta wararka ayaad dhegeysanaysaa raadiyaha cadcadada ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal maamulka gobolka brandir ee magaalada caasimadda muqdisho ayaa markii ugu horreysay tan iyo baburkii kadib sameeyey buugga caafimaadka kaas oo ay ogaan doonaan muwaadiniinta u dhoofaya doorka waa garoonka diyaaradaha idaacadda ee magaalada muqdisho ee aadaya dalalka dibadiisa waa dalka dibadiisa harada saaxiibayaal kulanka xalay ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxaa lagu hadlay arrimaha buugga caafimaadka iyo faa'iidooyinka uu leeyahay muwaadiniinta soomaaliyeed in ay qaataan waxaana buuggaasi hirgeliyey waaxda caafimaadka ee dowladda hoose ee maamulka gobolka banaadir ee muqdisho gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda gobolka banaadir ibraahim cumar mahad ale ayaa sheegay in buuggaasi marka hore laga bilaabayo dadka sanadkan aadaya xajka islamarkaasna qof walba oo soomaali ah una dhoofayo dalka dibadiisa laga doonayo inuu qaato buuggaasi sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka waxa uu sheegay in buuggaas eh, laga qaadan karo goob kasta oo ticketka laga jarto islamarkaasna qiimihiisu yahay toban dollar waxaana sheegay in buuggaasi la sameeyey codsi ka yimid shacabka gobolka banaadir ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho
waxaad ogtihiin burburka kadib inaanan samayn bug caafimaad oo aan ugu talagalnay inaan hadda aan buga caafimaad aan sameyno xajka keliya ma aha xajka waa ku bilaabanaa laakiin wuxuu socon doonaa si caadi ah qof kasta oo soomaali ah oo ka baxo aadan cadde international airport waxaa ku xiran oo waajib ku ah inuu qaato eh, buugga caafimaadka go-aankan aan qaadanay ma aha go-aan ka yimiday madaxda ee gobolka banaadir waa baahi ka timiday shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka soomaaliya gaar ahaan eh, gobolka eh, banaadir sida aad ogtihiin qofka mar- markuu baxayo adduunyada wadamada kale uu ka baxayo eh, waxaa lagu xiraa inuu haysto buug caafimaad Een, annagana maadaama aan nahay dowlad oo dagaalo sokeeye ayaa soo maray laakiin hadda aan soo laabano dhabadii dowladnimada aan cagta saarnay inaan la soo noqono sharafkeennii iyo iyo waxyaabihii ay dowladda lahaa jirtay oo buggaanu kow ka yahay sharaf inoo tahay waxaan doonaynaa shacabka soomaaliyeed ee sharafta sab leh inay dowladnimada hana qaaday ay nala qaadaan aan samayno buug caafimaad oo gobolka banaadir uu ku guulaystay taariikhda burburkii wixii ka dambeeyey inaan samayno buug caafimaad oo qofka sooma soomaaliga ah ee muwaadinka ah uu ka baxayo erabarka magaalada muqdisho inuu qaato buug caafimaad oo ka soo baxay dowladda hoose taas oo labo- eh, labo siyaaboodba faa'iido ku leh guddoonka xoonka maamulka iyo maaliyadda gobolka benaandir ibraahim cumar mahad alle ayuu kaasi oo sheegay in buugga ee soo saareen ee maamulka gobolka benaandir ee lagu talagalay in uu yahay bug caafimaadkaasoo ee qaadan doona muwaadiniinta u dhoofeeya garoonka oo ka dhoofeeya garoonka diyaaradaha cadcad magaalada muqdisho kuwaas su-aadaya ee dabal dabalgeysa si gaara wuxuu sheegay in lagu bilaabi doono dadkii sanadkaana aadaya ee xadka islamarkaasna qof walba oo soomaali ah oo u dhufay dalka dibdiisa laga doonayo inuu qaato buuggaasi wuxuuna qiimihiisu ku sheegay in la godo toban doolar wuxuuna sheegay in buuggaasi la sameeyey codsi ka yimid shacabka gobolka banaadir ee muqdisho kula wanaagsan ee leenahay barnaamijka falaqeynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiya cadaado ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal
qayb qayb la sheegtiyo habar habar ma joogte qayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maka qayb ugu dambeeya barnaamijka falaqeynta wararka ayaa isla soo gaarnay raadiyo cadcado ayuu idinka imaanaya fal toogasho ah ayaa al-shabaab waxay ka fuliyeen deegaan la yidhaahdo ee xagar oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxayna ku fuliyeen shan nin waa shan rag ah oo ku eedeeyeen inay la shaqeynayaan dowladda federaalka iyo dowladaha taageero goobta al-shabaab ay ku tuurtay shanta ruux ayaa waxay ku sugnaa boqolaal ka mid ah shacabka deegaanka xagar ee gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo al-shabaab ay ku amreen inay tagaan goobaha toogashada ay ka fuliyaan si dadkaasi ay u daawasho tagaan shanta ruux al-shabaab toogashada ay ka fuliyeen oo dhammaantood ah, rag wad ahaa ayaa waxaa magacooda lagu kala sheegay cismaan cabdullahi cabdulaahi oo iyaguna ku eedeeyey in loo shaqaynayay ciidamada bangarafta oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka kuwooda uu tababaray maraykanku cabdikariim muumin axmed ee al-shabaab waxay ku eedeeyay inuu la shaqaynayay hay-adaha sirdoonka soomaaliyeed ee gaar ahaan qeybta loo yaqaano b s tafta xasan bare isaaq oo loo yaqaana jiro barow ayaa al-shabaab waxay ku eedeeyeen inuu la shaqaynayay dowladda kenya oo ciidamo ka howlgala midooda afrika amisom xilligaani ay joogaan gudaha dalka soomaaliya cumar xasan cumar shuuke ayaa al-shabaab ku eedeeyeen inuu la shaqaynayay hay-adaha sirdoonka maraykanka gaar ahaan c i d-da cabdulaahi waa axmed cabdulaahi warsamo ayaa al-shabaab isna waxay ku eedeeyeen inuu la shaqaynaya hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i d-da al-shabaab ayaa inta badan deegaanada ay ka maamulaan gobolada dalka waxay xukuno dila ay ka fuliyaan dad ay ku idanyiin inay kala shaqeeyaan dowladda federaalka soomaaliya hay-adaha ka socda dowladda federaalka iyo sidoo kale wadamada beesha caalamka ee taageerada siiya dowladda federaalka ee soomaaliya haweeniyo rag mankaba qayb gudoomiye barnaamijka soo gaareen kusoo dhawaada kalamaan minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana ma- qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda radio kulmi fadlan sabskar janalkan kenen
war kala maaney maanta beled iyo baadiyaba anaa warkooda idin hayay dhegayst waxaa la yidhi miyi iyo magaalaba anaa helay xogtoodiiye idhegaysta hadalkaygu waa lagama maarmaane hadduu darawal xiiqsani bajaaj waalan kugu qaado oo uu jagboontiga xirnaa orod ku soo dhaafo askartii canaaqdaa markaasou ku dili mayso lahubaa oo ciyaarta meeshaa ka dhicisow ku dhiman mayso agiigu war haddaad dhimato meeqaanaasne war kale ma noo haysaa war anaa idinka dheer jiraya waxaa kaloo la yidhi allahayow cadaadiya maxaa kayra kala haysta shiikh shaakir iyo xaaf kursiga yaa u hadhi doona horta macallin maxamuud asaga yaa xilka u dhiibtay jubbaland farmaajo iyo galmudug yaa gardaran mooyi muqdishona saji dadkan xirxiran yaa furfuri doona kenyana maxay naga rabtaa yaabla ama kaagiye muuse iyo xisbiga wadani tolow yow garnaqi doona imaaraadku lacag waa baxshayey deni miyaa qaata iska daasi siyaasadu sawaa qaalma rogotaaye berri bay dhibaysaa ninkii maanta xoogsadee baarlamaanku maahmaahda waa tay ansixiyeene waa maraad ku kibirtiya maraad codad u weysaayeen been lagu qadeeyana walaa lagu cashaynayne intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin warniyo waa runtaa wax la yidhi waxaasaa la yidhi wada nin soomaali weydiisan maayee hadduu igula soo weecdo weeye iyo haa haddaan idhaa aniga baa waalan maxaa wacay waxaan beenahayn wousan ii wadin waryaa sunha lagu qasay xariduridanba kugu nacaye soomaalida beenta sheegaysa anuu kuma jiro run cadaan kuu sheegay casharkan kuu dhiga xifdi warnimiyow idhagansada mudan iyaal hobun erno uniiba madigu gubowgu fadaana xaani garad madiidinga inantina erang mooro iska aruuriyeen lanki magaajo mahbuusya mayow mayow wiliba leeyin ogaada isagna taas warniyo waxaas wax turjumaan u baahan waay yaa dad maranaa tiine waxaa la yidhi qaajada anba qaadane qadafkii qiilma loo helaa iga tag qaajo kula qaada maayo qoori xarabeele war waxaan odhan lahaa nimayo ha odhana dheh saaxiibow arigayga ardaalkii luunsaday iina qiran waayey ayay maanta igu leeyihiin geelku aamina war mahka deero shiriibka lileeye meelsay u taal aaloolayaal meelsay u taal aaloolayaal eebba ogan waa la hoga shirib maantaa sharaftii laga qaaday wargeel ilaahay kuma siiye maanta hal irmaan buu siiyey ugaas xasan ra'iisul wasaare kayre war waxaa soomaalidu ku mamaadaa hal isi iyo hoo iskuma xigtee ugaasku deeqsisana war maahmaadanka dheelo soomaalida mayka maahmaahodaase xubsiina hala lisiisade ra'iisul wasaaraha walku hubsadaa ireed war warkaan naga dhex gelin inaana dhegaysta ra'iisul wasaare kayre kadibna toobta uta qaato hashii lisay xildhibaanadii goobta joogay ayuu caanihii hasha u qaybshay way wadaageen isagaiyo xildhibaanadii war caanahaas xildhibaamaha salad maga dhergin kollayba intii nabad iyo nolol ka socotay way wadaageen war caana badanaa hashu ama maandeeq meesha lagu maalay
lanhajaba hilimoodan agaagala kulumi hali aman dheeranti biraysadeen magaar janahaad gadadeen atmayle haji maandeeq amay aheed wartaas aman dheera aan teegniyow waryaa maandeeq dadka dhan bay ka dhexaysay siyaasiyiinta kaliya miyaa maalayo qayraa lisaya asaga weydii warnimada anuu reer galmudug waxaan dhihi lahaa bilihaadanka waxa ugu liita dadkaan wax dhisa karin waxna loo dhisi karin waad ogeydeen muddaduu isaga daba laablaabanayay maamulkii hore dhismihiisii madaxweyne xasan sheekh haddana waa ogtiin xasankii kale intuu ku maqan yahay oo habeenba tuulo u hoyanayo marka dadka ha wareerinine haddaad wax dhisa weydeen aqbala in wax laydiin dhiso allaha kaa cafiyo dadkaani runay rabaan warwaranayasaana galmudug rag badan ayaa is soo sharaxay war xilka xaaf waa loo tartamayaaye xilka doctor shaakir yaa u tartamaya warwarkaa naga dhex gelina ee dhegayso laakiin anigu waxaan ku talin lahaa nin dadka gobolkaas ku nool intooda badan ay ogol yihiin yaa halkaas waa kee sumad lagu korto maha ku taal war waxaa jira waa runtiise nin buurka laga ogol yahay oo bacaadka laga ogol yahay oo hawdka laga ogol yahay oo bannaanka laga ogol yahay oo xataa macalin maxamuud ogol yahay intaasuba xildhibaan abtidoonyare waa ogol yihiin war xildhibaan abtidoon waxaan arkay isagoo kayre la ordaya war ord maa macno leh xildhibaan dalax oo birri uu ka orday madaxweyne xaaf wuxuu yidhi galmudug xildhibaanada ka soo jeeda nimaan eed ka gelin abtidoonyaraa uga jira war ninku waaba yar yahay cirweyna suu intaas isugu buurku waa laga ogol yahay ba'aadku waa laga ogol yahay ba'arteena wirir adablaaga koo hungurwalka wiin dhambalaan hows dhambala muwaay isin argaasana warwar ma haysaane dadkii berirka ka qaxay intii ka hartay maantaa shabaab iskugu yeeranaa la yidhi waxayna dhaheen magaalada hal qof oo ka qaxi kara ma leh dadkuna waxay u adkaysan waayeen hoobiyaasha ay magaalada ka ridayaan iyo jawaabta ka imaanayso dowladda war beentaan iskadaa berire dowladdaa tiri annaga haysane warwar ma haysiina maanta gobolka bari daacish cirkaa looga soo dhacaa la yidhi caawanadii maraykanka ma gaartid war beenaad sheegaysaa bari warka ma hayside waxaa ku dagaalamay ciidamada puntland iyo burcad dadka tahriibisa boowe puntland garan maysida ah hooyadii federaalka war meesha tahriibayaalka lagu duqeeyey waa xabsi ku yaalla dalka liibiya soomaali badanaana ku jirtaa la yidhi war cabdisalaan garaad waa waxaa ilaa shala xidhnaa war balaayaalaha amana lagu soo daayo hadda war war ma haysiine saraakiishii booliska gaar ahaan bac ka sii hadda waa bac ka sii waa la wada dalacsiiyi war ma lexlex bilooda lagu dilacsi war nimiyow nimankaas shagafayle bahaayeen maylan dilaa'i war kuwa ayagoo miino iyo cimaamadihii iskula xiran yihiin laga furay ayaa hadda kornoylaa war ninkaas amiir iyo korneel muu isku darsaday see laba jeg loo siinaa warwar mahayside hore waxaa loo yidhi ninbashaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniyahe shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan warwar mahaysiina muuse biixi dalka gini ayaa lagu soo dhaweeyey calankii somalilanna waa lagu soo dhaweeyey dowladda soomaaliyana waxaa laga filayaa inay dacwad ka gudbido war asugu weynin mar dhow waraaq degdega cawad ka imaanayse war naga tag puntland somalilan ma dacwoy kartee war muuse bixi ma taqaanaane waa astaanta goonaysutaagga war madaxweyne farmaajo ma taqaanide waa astaanta qaranka war kalamaan ma taqaanide waa astaanta kaftanka war adaan aqoonina waa astaanta murag war khadiijo maxamed diiriye waa astaanta nabadii nool waay war kob amerika hala argentiin laga reebay war cabdiraxmaan cabdi shakuurba waa astaanta mucaaradka war jenaraal xaftar turkudu xirxirtay waa eeday war war mahaysaan madaxweyne sheekh shariif khudbad wuxuu jeeday oo uga hadla xaaladda soomaaliya waxaana ka ogaaday khudbaddaas waayo arag inuu noqday xaaladda soomaaliya xog ogaal war ra-iisul wasaare saacid ba madaxweyne sheekh shariif oo ag taagnaay war indha qarshaba khayru ag taagnaay maxaa ka sheegay war nimada amiirka imaaraadka instagram buu ku gabiyey zawjata latii kaanad dakhalad sarqad qurushi ayuu yidhi kollayna wuxuu ula jeeday mid ka mid a lixaas ee uu lahaa oo lacag badan kala fakatay war in la dhaco lacag lagala fakado waa astaahili yaa lixaas u baneeyey war lacagtaa u banaysay iimaanku lahay naga tag war war mihaysiina ra-iisul wasaare etoobiya wuxuu yidhi toddoba jaaran afgembi ka badbaaday marka sideedaad ma badbaadi doonaa war madaxweyne farmaajo wuxuu hadda kahor yidhi bajaajladan balaanbaxaysa afgembi ay damacsan tahay war abuumasiir roobo eheladiisa waxay dhaheen weligiis ma jiran haddana waxaa lanoo sheegay inuu jiran yahay haddii uu dhintane dowladda ayaan ka rabnaa isagoo nool war abuu mansuur raggii asxaabta u laahay waa taqaar garaadaa la siiyey asiga muxuu biyey war xasan daahirba waa xiran yahay masagaa ka duwan war xasan daahir leefuu soo galaaye abuu mansuur juuqdiisaaba la waayay war taleefon smartifona maa loo geeya abuu mansuur waryaa dad marlaatiine telefoonba looma ogole naga taga waryaaya
ومسيح صاحب حنت كلام من قبل من برامج سوسو كان كسر وهذا بلغوا برامج كهستات بالقاضي gudahantaas ku dhanyahay barnaamijka falaqaynta wararka uu soo saaray ilana socodsi anigoo xasana cumar axmed raxiim saxeefa iyo shirmaanka suulan saaka dhanka farsamada ay qaabilsanaayeen taas ku yahay tan intaan barnaamijkan dib ugu gumi doono subax wanaagsan saaxiibayaal
شبا وبدك وبدك وعربي وحا قريع وشبا وبدك وبدك وعربي عدوى وقاقوشاي العلو قفيتكي عمكا عمكا وبشوكاي عدوى وقاقوشاي